أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah maxkamadda shareecada islaamka wilaayada shabeellada hoose oo xukun xadurriddaa ku fulisay afar jawaasiis ah oo la shaqaynaya sirdoonnada maraykanka iyo kuwa riddada dadweyne fara badan oo ka qaybgalay halkii uu xukunkaasi ka dhacay iyo qaadiga oo xukunka fagaara ka akhriyey barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah hambalyada iyo bogaadinta la xidhiirta weerarkii ceeldheer oo isa soo taraya iyo dhegaystayaasha idaacadda islaamiga ah ee andalus oo aragtidooda dhiibtay barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dhegaystayaasheenna ku nool goobaha ka baxsan wilaayaadka islaamiga ah oo codadkooda noo soo diray sidoo kale barnaamijka caawa waxaan ku soo qaadan doonnaa wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud oo bogaadisay weerarkii barakaysnaa ee lagu xasuuqay murtadiinta fariimo loo diray haraadiga maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya barnaamijka waxaan ku soo gudbin doonnaa sheekh cabdulaahi abuuqaalid waaliga galgaduud oo kelimad arrimaha ku saabsan jeediyey sidoo kale faafreebka caawa waxaan ku soo gudbin doonnaa howlgal lagu dilay dad kirishtaan kenyaati ah oo ka dhacay dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato iyo qarax ka dhacay gudaha degmada afgooye xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha yahuudda iyo howlgalka duufaanta alaqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin maahir maxamed iyo ismaaciil salaad ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaan ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa maxkamadda shareecada islaamka wilaayada shabeellada hoose ayaa xukun xadurriddaa ku fulisay afar jawaasiis ah oo la shaqaynaya sirdoonnada maraykanka iyo kuwa murtadiinta xukunkan xadka ah ayaa waxa uu ka dhacay magaalada kuntuwaarey ee wilaayada shabeellada hoose dadweyne fara badan ayaa ka qaybgalay fagaar xukunkaasi uu ka dhacayay qaadiga maxkamadda ayaana fagaarahaasi xukunka ka akhriyey الحمد لله القائل في كتابه هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين maantay taariikhdu tahay labada bisha labiyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo shan hijriya kuna beegan siddeed bisha lixaad labada kun labaatan iyo afar miilaadiya ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad maxamed yuusuf maxamed ilkacas da'diisuna tahay labaatan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalatay eedaysane maxamed yuusuf maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan ka tirsanahay jawaasiista maraykanka shaqadan waxaa ii soo bandhigay nin adeerkayga ah ahaana guddoomiyaha afgooye waana ka aqbalay waxaana la ii diray in aan soo raadiyo nabarada rag ka tirsan mujaahidiinta lacagna laygu siiyo haddii la duqeeyo qofkaas aan nabarkiisa gudbiyey waxaana u gudbiyey ilaa shan qof nabaradooda waxaana u shaqaalaysiiyey hal qof oo iyaga aan ku xidhay waxaana lay qabtay anigoo shaqadaasi ku howlan waxna aan la duqaynin waxaana la shaqaynayey muddo hal sano iyo siddeed bilood eedaysanaha labaad waa cali cabduqaadir cali da'diisuna tahay soddon iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta intaba uuna ka dambeeyey duqaymo iyo weeraro ka dhacay walaayada shabeellada hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cali cabduqaadir cali wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan la shaqayneeyey jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta aniga si guud waxaan la shaqeeyey afar nin oo ku xihan sirdoono kala duwan markii ugu horraysay waxaa shaqo jaasuusnimo iisa bandhigay nin ka tirsan jawaasiista riddada lana shaqeeyo maraykanka wuxuuna iga dalbaday inaan kala shaqeeyo wixii xog aan ka heli karo mujaahidiinta waana ka aqbalay shaqadaas aan la qabtay waxay ku saabsanayd dhanka macluumaadka waxaana la shaqo bilaabay labada kun koob iyo tobanka bilowga duulaankii gaalada ay ku yimaadeen ilaa baraawe waxaana xog dhammaystiran ka siin jiray magaalo kasta oo ay soo weerari rabaan sida marko shalambood qoryooley buulumareer iyo baraawe mar kale waxaa jaasuusnimo iisoo bandhigay nin lagu magacaabo zake oo ka tirsan jawaasiista maraykanka waana ka aqbalay waxaana wada shaqaynaynay labada kun shan iyo tobanka ilaa labada kun labaatan iyo labada waana muddo toddoba sano ah shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ahaa kow duqaymo gaarayo koob iyo toban oo ka dhacay walaayada shabeellada hoose faahfaahin hal duqayn waxaan ka fulinnay eeriyada belidoogle saddex duqaynna waa toorotorow todoba duqayn waxaan ka fulinnay hareeraha mubaarib dhammaantooda dad muslimiin ah ayaa ku shahiiday kuna dhaawacmay waxaana igu dambeeyey shareexo aan dhigay boosteejada baabuurta ee mubaarig waxaana dhimisho iyo dhaawac ku noqday dadka badan shan iyo toban qof laba sidoo kale waxaan zaki la fuliyey toban iyo toddoba weerar oo bangaraaf ay ku soo qaadeen magaalooyin kale ah toorotorow farsooley warsaleybaan furuqley mubaarig iyo daarusalaam waxayna geysteen dil dhac iyo burburin hantiyadeed dhammaantoodana aniga ayaa soo sahmin jiray weerarka ka hor mar saddexaad waxaa shaqo jaasuusnimo iisoo bandhigay nin ka mid ah jawaasiista riddada iyo maraykanka waana ku waafaqay howlaha aan la fuliyey waxay ahaayeen sidan lix weerar oo bangaraaf ay ku soo qaadeen magaalooyinka toorotorow mubaarig iyo daarusalaam waxayna ka geysteen dhibaatooyin kala duwan sida iyagoo afduubay dad dhimirka la iyo beeraley marka afaraad waxaa shaqo jaasuusnimo la wadaagay nin ka tirsan jawaasiista turkida iyo bangaraaf waxaana mubaarig iyo eeriyadeeda kala fuliyey ilaa toddoba weerar oo ay soo qaadeen bangaraaf sidoo kale waxaan u gudbiyey macluumaad wixii aan ka heli karay mujaahidiinta waxaana la shaqaynayey hal sano eedaysanaha saddexaad waa cabdullaahi xuseen xasan da'diisuna tahay afartan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista indhaha u ah maraykanka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdullaahi xuseen xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa sax inaan la shaqaynayey jawaasiista maraykanka waxaa shaqadan iisoo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta oo aan isnaqaanay waana ka aqbalay wuxuuna ii diray inaan xog ka keeno goob lagu tuhmayey inay yimaadaan mar mar ciidan ka tirsan mujaahidiinta wuxuuna iigu soo xiray nin kale oo asaga la shaqeeyo kadibna wuxuu noo soo dhiibay shariixooyin waxaana soo dhignay meeshii aan ku tuhmaynay mujaahidiinta kadibna meeshii waxaa ka dhacday duqayn rag ayaana ku shahiiday waxaana la iigu siiyey lacag yar kadibna waa la isoo qabtay muddada aan la shaqaynayeyna waa laba bilood eedaysanaha afaraad وعباس علي شيخ محمود دادي سنة تهي صدن إلا وجر وحالقو سعيدي إنو يهي جاسوس لشقين أيوه سردونك مريكنك يوم مرتدين تا انت أسكتب محكمة وحي جوابك دربت يا ذي سنة عباس علي شيخ محمود وحونك جوابي سدتن ويجرتا inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta intaba shaqadan jaasuusnimo waxaa iisoo bandhigay nin lagu magacaabo waafow oo ah gaddoomiyaha murtadiinta ee degmada marko waana la qaatay shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ahaa kow waxaa dhowr jeer u gudbiyey xog ku saabsan dad shacab ahaa oo aan ugu sheegay inay soo gelayaan marko hub ay leeyihiin mujaahidiinta dad badan ayaana lagu dhibaateeyey labo waxaa bangaraaf u soo sahmiyey goob u dhow jannaale si ay ugu soo degaan laba mar ayayna soo degeen waxayna ka geysteen magaalada dil iyo afduub dad beeraley ah saddex waxaan waafow u sahmiyey shan mar waddada u dhexayso marko iyo nabar konton intaas kadib wuxuu igu wareejiyey nin kale oo ahaa taliyaha nabad sugidda marko shaqooyinka aan la qabtayna waa sidan kow waxaan la fuliyey shan duqayn oo ka dhacday walaayada shabeellada hoose waxaana dhimisho iyo dhaawac ku noqday dad muslimiin ah labo waxaa bangaraaf u sahmiyey magaalooyinka kale ah ugunji awdheeg iyo bariire wayna weerareen waxayna ka geysteen duqaymo saddex waxaan toban iyo todoba jeer u gudbiyey macluumaad ku saabsan mujaahidiinta afar waxaan u shaqaalaysiiyey saddex nin oo iyaga la shaqeeya kadib taliyihii marko wuxuu igu xiray nin asaga kaga sarreeyo shaqada waxaana la i qabtay iyadoo la iigu maqan yahay shareexooyin muddada aan la shaqaynayay waa shan sano ugu dambayn xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sidaas oo socoto kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xaduriddu ah almaraajic qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان حكم سبنا عليه قلال وبالله التوفيق
أجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadal haynta warbaahinta maahir maxamed ayaa soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka barta waxaa caawa lagu faafiyey xogta weerar qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye kaasi oo lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo saarnaa mooto waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtada sidoo kale qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada janaale ee shabeellada hoose ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah markan waxaa soo qabanayaa mareegta soomaali memo warbixinada ku daabacan mareegta waxaa ka mid ah ku dhowaad boqol ruux oo ku geeriyooday dagaalo culus oo ka dhacay duleedka caabudwaq khasaare lixaad leh ayaa ka dhashay iskahorimaadyo culus oo maleeshiyaad hubaysan ku dhex maray deegaan dhaca bartamaha dalka soomaaliya wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ayaa sheegaya in ugu yaraan toddobaatan ruux ay geeriyoodeen halka labaatameeye kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay ku dagaalameen tuulada laandheer oo u dhexaysa degmooyinka caabuud waaq iyo xiraale markan waxaan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixinada ku daawacan waxaa ka mid ah ugu yaraan kow iyo toban ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dooni ku qallibantay xeebaha dalka liibiya kuwaasi oo meydadkooda la helay balse goor sii horreysay oo maanta ah ay hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn waxay shaacisay in la helay meydka qof kale taasi oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa labaiyo toban ruux waxaana weli socdaa baaritaano ku aadan dad weli lagu la-yahay xeebaha haddii aan markan soo qabto mareegta calamada warbixinada ku daabacan waxaa ka mid ah toban kenyaan ah oo ku dhintay shil ka dhacay ismaamulka nakuru shilkan oo u dhexeeyey gaari nooca xamuulka qaada iyo gaadiidka nooca mataatuuda loo yaqaan ayaa si gaara kaga dhacay maymahiyu oo ka tirsan ismaamulka nakuru waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan toban xubnood oo kenyaan ah halka laba kalena ay ku dhaawacmeen dad goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in shilka uu yimid kadib markii gaariga xamuulka ah uu kantaroolka lumiyey taasi oo keentay in uu jiiro gaadiidka dadweynaha ee mataatuuda loo yaqaan aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad weli waxaa taagan hadalhaynta ka dhalatay weerarkii ciidamada mujaahidiintu ay ku xasmiyeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada ceeldheer waxaa baraha bulshada ay ku wada xiriirto weli la isla dhex marayaa sawirada ay faafisay kataayib al akhbaariya ee lagu soo bandhigay qaabka uu u dhacay weerarka iyo sida ay mujaahidiintu ula wareegeen saldhigyada cadowga dhanka kale waxaa baraha bulshada dood xoogan ka dhexdheliyey sida ay kooxda riddada uga hadashay weerarkaasi qaar ka mid ah qaaqalayaasha cadowga ee baraha bulshada ayaana sheegaya in kooxda riddada ay ka been sheegayso xaqiiqada iyagoo ka qayla dhaamiyey sawirada alkatayib mid ka mid a shakhsiyaadkaasi ayaa bartiisa facebook waxa uu ku soo qoray la taliyaha dhanka amniga ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladda jug culus ka soo gaartay dhacdadii cows weyne wuxuu sidoo kale yidhi waxaan daawaday sawiro cadaymahooda wata oo ay soo bandhigtay kooxda shalay weerarka ku qaaday degmada ceeldheer marka laga soo tago musiibada qaran ee meeshaasi ka dhacday sida ciidamada halaagsamay gaadiidka gubtay iyo saanada gashay gacanta al-shabaab waxaan haddana aada uga xumaaday beenta ay dowladdu ka sheegtay arrinka ceeldheer runtii shacabka soomaaliyeed iyo eelada wiilashii halkaas ku dhintay dowladdu kama xishoon waxayna ku guuldarraysatay inay dhabarka saarato mas-uuliyadda dayacaadii halkaasi ka dhacday ayuu sii raaciyey hadalkiisa sidoo kale waxaa muqdisho saacadihii lasoo dhaafay lagu aasay meydadka saraakiisha lagu dilay howlgalkaasi iyadoo sidoo kale muqdisho la geeyey dhaawacyada askartii lagu dilay dagaalkii ceeldheer xubintiina caawa waa inaga inta waa hagaag dhegaystayaal markanna wilaayada galgaduud wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa bogaadisay weerarkii barakaysnaa ee lagu xasuuqay murtadiinta iyadoo sidoo kale fariimo loo diray haraadiga maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan qaybo ka mid ah wilaayadaasi haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimad dhinacyo badan taabanaysa oo ujeediya sheekh cabdulaahi abuuqaalid waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud alxamdulilaahi rabbilcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله سبحانه وتعالى أيا أمهات علينا الله جبيي عدو جيسا أنا غرغاري أوليدي سي أنصار كيسا أنت أسكدب waxaan rabaa inaan kelimo ka yidhaahdo macrakadii faasilada ahayd caasimada ahayd mujaahidiinta ka howlgala fakhrigan muhiimka ah gobollada dhexe cagta ay ku mariyeen cadowgii joogay ayaantan lagu soo ururinayay degmada ceeldheer runtii tafaasiisha iyo natiijada weerarkaasi mujaahidiinta ay ku qaadeen ee meesha la yidhaahdo ceeldheer waa mid lagu wada dhirigsan yahay arrintaasina runtii arrin muslimiinta dhegahooda iyo qalbigooda ka degay ay tahay waa arintaas arin macluuma hadda uma baahna ka hadal kale uma baahna alla subxaana watacaala ayaa ku mahadsan cadowgaasi dhabarka ka jebiyey oo duleeyey isqaadqaadkooda iyo kibirkooda ilaahay subxaana watacaala damiyey waxaanu leenahay faqutic daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin antaas kadib runtii annaga kawlaay ahaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay dhiirigelinta iyo dareenka ay muujiyeen ummadda wilaayaadka islaamiga ku nool gaar ahaan waxgaradka hoggaanka dhaqanka iyo acyaanta iyo culmaa udiinka dhammaantooda dareenka hooshi meesh ka dhacday ay ku muujiyeen dhiirigelin hadday tahay doco hadday tahay runtii bishaareen hadday tahay raggii meeshaan galay iyo raggii abaabuley iyo maaragtay deegaankanba si fiican runtii ummadda u wacyigeliyey waa ugu mahadcelinaynaa maxaa yeelay hooshaan jihaadka ama shareecada ilaahay subxaana watacaala difaaceeda iyo hadafka muslimiinta ay leeyihiin mid oo dadka muslimiinta ee ku wada dhexeeyo in marka dareenkaasi isku xirnaanta iyo wadajirka iyo hadafka sidaasi loo muujiyo arrin lagu farxo waa arag noo ah runtii dhiirigelin arag noo ah inaan horay loo socdo mujaahidiinta ay horay u socdaan nabigna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacda kelmadaydi labaad waxaan rabaa muslimiinta inaan xasuusiyo codowgan eerdheer ayaantii ay joogeen bilihii ugu dambeeyey ay joogeen dhulkaasi fasaad badan iyo xadgudubyin badan iyo dhibaatooyin badan ayay u geysteen bulshada muslimiinta ee aaggaasi ka noolayd hadday tahay xabsi hadday tahay barakiciin hadday tahay dhac hoolahooda la dhaco hadday tahay cabsigelin dhibaatooyin badan ay u geysteen dhulka fasaad badan ay lu yimaadeen gaalnimada iyo shareecla dirirka ka sokow xumaan badan deegaankii degnaa amni daro i dhibaato badan ay ku sameeyeen ummadda aad iyo aad bay uga cabatay waxaana daliil u ah macrakadii shalay mujaahidiinta waxay ka soo fureen gawaari tar badan oo badeeco waddo walaayadii iyo meelo ka fogba iu waday oo nimanka afduubteen ay haysteen ee mujaahidiinta ay ka soo fureen ilaahay subxana watacaala fadligiisa ummadda marka runtii nimanka noocaasa waa niman la yaqaano niman macruuf dhaqankooda la og yahay waxay yihiin la og yahay wax lala dagaalamayeen waa wax noocaas fasaad dhammaantiisi gaalnimo ugu weyntahay iskugu tagay kelmadeyda saddexaad mujaahidiinta si ay muwaajahiyeen ama uga hortageen xamladii guud hasangurguurta ku soo qaaday walaayaadkan gaar ahaan walaayada galguduud labada sina uga dambeysay abaabulkii isagu waday oo maleeshiyaadkii soo ururinayay maaragtay nooc walba iskugu jiro runtii waxaan dhihi karnaa ama ay tahay ceerdheer waxay ahayd meeshii ay ugu dambeeyeen dhammaan deegaamadii ay soo galeen labada sina xamladu ay socod dhammaan ilaahay baa ku xoreeyey subxaanahu watacaala mujaahidiinta ayaa jilbaha u aastay qabaa'ilkii ayaa garab istaagay deegaamadaasi dhammaan waxaa ka dhacay macaarig oo ilaahay subxaana watacaala xaggii baadilka kala saaray taariikhda diiwaangelisay ayaa ka dhacday eerdheer waa meeshii ay ugu dambeeyeen xamladii gurguurta oo codowga baaqi ay ku ahaayeen taasna awalan alla subxaana watacaala ayaa ku mahadsan uma mujaahidiinta haddii hogaankii hogaankoodu uu yahay oo qorshooyinkii dagaaleed iyo istiraatiijyadii dadkii dejinayay haddii ay yihiin raggii codowgu markaas dhabarka ka jebinayay oo habadda la dhacayay haddii ay yihiin dhammaan oo waxaan balyaynaynaa shahaadadiin waxaan leenahay ilaahay shahaadadooda ha ka aqbalo intii dhaawaca ilaahay ha noo caafiyo inta joogtan ilaahay ha sugo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in waddanka noo furo qulubta dadkana noo furo ilaahay ba subxaana watacaala weydiisanayna qabaa'ilka ansaarta ah walaayada xabladan gurguurta waxay lahaayeen doorkooda oo muuqda qabaa'ilkaas runtii deegaamada iyo jihooyinka walaayada markaa qolo walba meelba ay ku aadanayd meelahaas dhan dhammaantooda waxay martigeliyeen dagaallo markaas xaggii baadilka iskaga hor yimid deegaamada maxamuud raabdigo dhanka waqooyi hadday tahay deegaamada murunsade dhanka galbeedka iyo bartamaha walaayada hadday tahay deegaamada waceesle dhanka koofureed iyo koonfur bari hadday tahay dhammaantood qabaa'ilkaasi looma kala harin xamladii gurguurte waxaan leeyahay qabaa'ilkaasi jazaakum allahu khayra jazaa waxaad ogtihiin inaan ku ballannay degmada ceelbuur xamladan bilaawgeed in codowgaasi lala sabartamo inay codowgaasi waxa u socda ay yihiin diinteenna iyo sharafteenna iyo dadnimadeenna inay tahay ilaa idan ku abaalmariyo runtii qolo walba kaalinteeda ay ka soo baxday gaar ahaan reer waceesle labada degmo ay ku aadanaayeen i deegaamadii waa galcad iyo ceeldheer galcad sanadkii hore macrakadii galcad oo macruuf ka ah taariikhda gashay ayaa ka dhacday maantana mar kale deegaamadin deegaan ka mid a ceeldheer waxaa laga diiwaangeliyey macrako kale ayadana faasila ah sharaf waxaa idin ah idinla ku filan dhammaantiin in deegaamadiina ay noqdaan meelaha islaamka lagu difaaco meel walba markaas codowgu duulan ah oo kor ka yimid oo deegaamadiina soo gaaro macarigtii iyo dagaalla ka dhacay arrintaasi runtii waa idin qoran tahay abaalkiina ilaahay ku leedihiin subxaanahu wa tacaala maanta in codowgii laba sano kadib ilaahay rucbi iyo kala tag iyo tafraarug ilaahay ku rido codowga maaragtay ciidamadiisa ilaahay burburiyo wixii nadaami ahaa wixii kale maaragtay macawisle ahaa guryahooda kala aadaan ilaahay ba subxaanahu wa tacaala sameeyey bacdallaahina waxaa sabab uga dhigay mujaahidiinta iyo qabaayilkaasi maaragtay iskaashaday oo arrintaasina ka dhabeeyey oo shafka u dhigay oo codowgaasi markaa la xisaabtamay ilaahay sabab uga dhigay waxaan leenahay codowga maanta waa u jeeddaan waxaa ku soo haray wax yar waxay rabaan in la israaciyo in la dabakaco waxay rabaan in runtii meelaha kale ay joogaan oo ummadda maaragtay ay ku dulaysadaan inay ku dulbinayaan in laga kiciyo ayay rabaan dadaalkii juhdiga waxaan leenahay markan labalaaba xabladii gurguurta meesha ay ka dambaysay waxaan rabaa inaan ka yidhaahdo afarii gaaban kuwantii kufriga soo diray iyo horarkiis soo duulay gorgor haramacsiyo baangar afhaada lucunsiiyey habkankooda waa tuu fardhaday tan iyo hurwaaye ilaahayni noo hiiliyaa mahadu haynaaye ma ordaynin hoggaankeenna sare mana habsaamaynin hubka iyo rasaas iyo ducayna la hor joogaynin nin hoggaan noqdayoo kii kufriga haanka kala gooyey labaduba waxay noo haayeen howl culeys badaneh rabbi kama habaajiyo waxay hor algeysteeneh halyeyadii islaamkaad tihiin waana lugubaaya halkiina ka sii wada jannaad ku heli doontaaneh waxaan la hadlaayaa nimanka weli ridriddada baaqi ku ah nimanka weli maaragtay loo sheegaayo beenta loo sheegaayo islamarkaasi rajada beenbeenta ah waxaan leenahay nimankaasi marka hore waxaad ku jirtaan oo falkaaad ku jirtaan fal gaalnimo ah waxaad la dagaalamaysaan waa diinta ilaahay shareecada ilaahay waxaad ad difaacaysaan waa dastuur iyo dhaqan gaalo iyo nidaam gaalo ayaad difaacaysaan waxaan idin leenahay ilaahay u soo noqda sida culummada iyo cuqalada iyo giyaadada mujaahidiinta mar walba idinku baaqaana idinku baaqayna oo odayaashii qabaa'ilka maalin weliba idinku baaqaan safkaasi codow ku soo baxa dantiinna adduunyo dantiinna aakhara raasida haddii aad dhagaha ka furaystaan waad ogtihiin saaxiibadiinna idinka horreeyey wixii ka dhacay galcad horey uga dhacay cooswiina ka dhacay aallahalay ka dhacay budbud iyo misguwaay ka dhacay caad iyo deegaamada kale ka dhacay arrintaasa idinku soo socda mujaahidiinta maalin gacantooda way idin soo gaari doonta waxaan leenahay dadka idinla hadlaayo waa dad dantiinna iyo maaragtay danihiinna ka hadlaayo dadka idinla hadlaayo waa dadkay dantiinna iyo maslaxadiinna ka hadlaayo ilaahay u noqda u toobakeena waad u jeeddaan waxaad ku dhex jirtaan marka waxaan idin leenahay ilaahay subxaanau wa tacaala u towbakeenna odayaashiina la soo xidhiira aabiyaashiina la soo xidhiira walaayaadka iyo mujaahidiinta diyaar waxay u yihiin inaad idinkala tacaamulaan si islaamnimo ah mas-uuliyad ay ku jirto idinkala tacaamulaan akhiiran ilaahayna waxaan weydiisanaynaa in caamaasheenna ka dhigo mid khaalis ah liwaji illaahi alkariim subxaanahu wa tacaala waxaan kale ilaahay weydiisanaynaa codowga muslimiinta meel ay joogaanba ilaahay inuu jebiyo dadka muslimiintaana ilaahay guul iyo ciziyo karaamo ilaahay siiyo ilaahay noo soo celiya subxaana wa tacaala khilaafada islaamiga ah calaa minhaaji nubuwa ku socoto ilaahay si degdega noogu socoliyo ilaahay weydiisanaynaa wamaa daalika cala allahi bicasiis wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda ismaaciil salaad ayaa soo jeedinaya aad baad umahadsan tahay walaalka faysal mahadda kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa maanta duqeymo ka geystay magaalada khaza waaxda caafimaadka ee khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay geysteen ilaa siddeed xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya laba boqol siddeetan iyo saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen siddeed boqol iyo toban iyo afar ruux xasuuqyada maanta yahuuddu ay geysteen waxa uu ka mid ahaa xasuuqyadii ugu darnaa ee khaza soo marta tani markii cudwaanka yahuudda uu bilowday goobaha ugu badan ee maanta yahuuddu ay xasuuqyada ka geysteen waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee anuseyraad iyo mandiqada deral balax iyo sidoo kale deegaano ka tirsan magaalada khaza warbaahintu waxay maanta soo bandhigayeen muuqaalo argagax leh oo ku aadan dadka shahiiday iyo kuwa dhaawacmay oo waddooyinka magaalada khaza daadsan marka laga soo tago xasuuqyadii maanta dhacay warbaahinta waxaay weli hadal hayaan xasuuq shalay yuhuuddu ay ka geysteen xerada qaxootiga ee nuseyraad kaas oo ay ku shahiideen dad gaaraya laba boqol toddobaatan iyo afar ruux halkay ku dhaawacmeen dad gaaraya toddoba boqol oo ruux shalay iyo maanta marka laysku geeyo magaalada khaza waxaa dhimashadii dhaawac ku noqday in ka badan laba kun oo ruux waxaana dhacay shalay iyo maanta xasuuqyadii ugu darnaa ee yuhuuddu bilooyinkii lasoo dhaafay khaza ay ka geysteen markaana bal aan eegno tirada guud ee dadka shuhaadada filistiiniyiinta ee shahiiday tirada guud waxay iminka gaartay soddon iyo toddoba kun siddeetan iyo afar ruux inay shahiideen dhaawacun wuxuu marayaa siddeetan iyo afar kun afar boqol sagaashan iyo afar ruux inay dhaawacmeen maanta iskohorimaadyo u dhexeeya muqaawamada iyo yuhuudda ayaa waxay ka dhaceen qeybo ka mid a khaza iskohorimaadada waxay u badnaayeen xaafadda loo yaqaano tal suldaan ee rafax ku taala muqaawamadana guule ayay ka sheegteen sidoo kale muqaawamadu waxay sheegeen inay duqeymo la beegsadeen saldhigyo ciidanka yuhuuddu ay ku leeyihiin qayba ka mid ah magaalada khaza xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa nagaynta waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafreebka wararka ayaannu isla soo gaarnay markanna waxaase soo taraya hambaliyada iyo boogaadinta la xiriirta weerarkii murtadiinta lagu xasuuqay ee ka dhacay degmada ceeldheer bariga wilaayada galgaduud dhegaystayaasha idaacadda islaamiga ah ee andalus ee ku nool goobaha ka baxsan wilaayaadka islaamiga ah ayaa codadkooda noo soo duubay nooguna soo diray aaladda internetka iyagoo bogaadinaya weerarkii barakaysnaa ee mujaahidiinta ay ku laayeen maleeshiyada murtadiinta ah بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أولا الله يا مهد إسكاله هدانا ركتيدي كديب تويرك يا عمر انت كدعي دقمدة علير إشري لو حسوقي مليشيات كمرتدين تا وحوها ويرر آدم مهم سن ونقص هذه وقتي وحاوي مناسبة waqti kooxda riddada ay ku jirto marxalad kala guur ah xaalkunu aada ugu culus yahay ciidamo shayan ay baxayaan iyagoo ku jabay soomaaliya hasiimana waxaa weeyaan dhabarka ku sita sidaa darteed wuxuu ku soo aaday xilli maleeshiyaadkii murtadiinta ay ka firxanayaan furimaha dagaalka ayna u babadhigi laayihiin mujaahidiinta hal ciidana waxaa weeyaan maanta waxaa weeyaan ama amni la wareega ama magaalo xajiyana ayna haynin kooxda riddada sidaa darteed fariimuu diraya waxaa ka mid a weerarkan inaysan marnaba nabad kuladi doonin ciidamada riddada inayna waxaa weeyaan ayna ka hirgeli doonin soomaaliya dowlad waxaa weeyaan riddo aha ama dimuqraadiyad ah waxaa kaloo fariimuu dirayay ka mid ah in soomaaliya lagu maamulayo shareecada islaamka mujaahidiintan ay ka guuleysanayaan cadowgooda
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الحمد لله الله سبحانه وتعالى باكم هسن oo guuleeyey addoommadiisa mujaahidiinta bacdallahi waxaan u mahadinayaa libaaxyadii ka qayb qaatay weerarkii shalay ka dhacay eeldheer waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra waad naga faraxseen allah idinka faraxiyo kuwii ku shahiideen shahaadadooda allah ka aqbalo kuway ku dhaawacmeen dhaawacooda allah bogsiiyo waxaa kale u mahadinayaa bahda idaacadda waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr idinkana waad mahadsantihiin sidaa qiimaha badan aada xaqiiqada aad noogu soo tabinaysaan allah idinka abaalmariyo walaalahaygiyow waxaa rabaa inaan fariin halkan u mariyo murtadkii la dhahaya gurgurte waxaan leeyahay gurgurtow waxaad ku dhawaaqday degaal ka dhan ah shareecada islaamka maxaa kuu qabsoomay labadii sina aad isqaadqaadaysay maxaa kuu qabsoomay haddaad qof wax fahmayo oo damiir le aad tahay reed isugu noqo ilaahay ka cabso ilaahay subxaanahu watacaala u towbakeen haddaad diidanay soomaa wallaahi wax kale nagama kulmi doonto ilaa aan ka ahayn inaan ku gowracno madaxtooyda aad joogto inaan kuugu imaano insha allahu tacaala way dhici doontaa waxaan ku leeyahay tooba keeni diintan ma dumin kartid qabqablayaasha adiga kaa horeeyey ayaa ku daaleen diintan inay dumiyaan calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meeshaan waxaan rabaa inaan hambalyo ugu diro walaalayga mujaahidiinta ee shalay dagaal ay ku qaadeen ceeldheer ee nimankan iyaga ah murtadiinta lagu baabi'iyey saraakiishooda lagu baabi'iyey ilaa haddana baktigooda meesha u yaalo maasha allah mar walbana xaqa iyo baadilka xaqa ayaa guuleysto ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay wa kaana xaqan calaynaa nasrulmuminiin marka waxaan leeyahay walaaleya mujaahidiinta guul iyo gobonnimo meel walba aad joogtaan ayaan leeyahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilahi alxamd macarikadii barakeysneed ee shalay ka dhacday degmada ceeldheer waxay ahayd macariko barakeysan ay ku farxeen muslimiinta meel walbo ay dunida ay ka joogaan sidoo kale waxay ahayd macariko ay ka naxeen gaalada iyo inta raacsan meel kasto ee adduunyada ay ka joogaan waxaan leeyahay intii ku shahiday shahaadada allaha ka aqbalo intii ku dhaawacantana allaha caafiyo insha allahu tacaalaa nasriga buu dhow yahay guushan waxaa iskale kuwii allaah ka boqo waxaan rabaa inaan ka warbixiyo dagaalkii shalay ka dhacay ee ceeldheer waxaan leeyahay muslimiinta ku bishaaraysta alxamdulilaahi fatxigaas weyn iyo jabkaas cadowga ku gaaray ceeldheer ceeldheer waxaana joogay cadow aada iyo aada u tira badan ayaa joogay waxaana ku dhowoowa qowlka allah subxaana watacaala ee ah kam min fiatin qaliilatin halabat fiatan kasiiratan biidni illaah iyo qowlka allah subxaana watacaala ee ah sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur waadna ogeedeen calleer waxay yimaadeen ayagoo kibir isqadqaadahaya kharajuu min diyaarihim badaran wa ri'aa annaas alxamdulilah gacanta sarreysa markasta waxaa iskale mujaahidiinta ayaa iskale waxaan sidoo kale walaalaha muslimiinta markastoo joogaan aan ku bogaadinhayaa inay sabar iyo sugnaasho ay la yimaadaan nasriga allah subxaana watacaala uu isdhow yahay wuu dhow yahay abshiruu binasri lmutawaala ayaan leeyahay waxaa laga yaabaa inaad leedihiin nasriga ilaahi waa goormaa waxaan leenahay mataa nasrullah alaa ina nasr allahi qariib walaalaha walaalayaal ilaahay subxaana watacaala garabkiina ha galo sawiradii waan daawaday alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waana dhab ahaan ilaahay baa oge intii ayaana awal muuqaalada naloo soo gelin jiray iyo sawirada ilaahay cadowgiisa dharbaaxooyinka ku dhaca ayaantan marka anigu walaahi anoo u baahan baa moodaa in ilaahay subxaanahu watacaala muuqaalkaas iyo camaliyadaas uu hirgeliyey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa daawaday sawiradii waa daawaday waana ku faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay ilaahay cadowgiisa dharbaaxooyinka ku dhacay waliba dad badan ma garanaysaa ayaa lagu laayay ilaa konton iyo sagaal baa ku baktiday meesha waxaa layidhi ilaa kun iyo laba boqol bay ahaayeen ciidamadu waxaan aada uga sii jeclaan lahaa ilaa kunku inay baktiyaan ha si ay macnihii ciddii ku waana qaadanaysa ay ugu waana qaataan ilaahay subxaanahu watacaala mujaahidiinta garabkooda ha galo ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiistay cadowgooda inuu jebiyo argagax inuu ku ridiyo qoob gariir uu ku ridiyo deegaanada anagu aan joogno hadda laalaanta ahna murtadiinta jooga ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiistay inuu argagax ku rido laabahooda ay cararaan mujaahidiintana laabtooda ilaahayna soo qaabil siiya insha allah
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan ka salaamaya walaalayadii mujaahidiinta meel walba ay adduunka joogaan wallaahi bilaahi aad aad baan ugu faraxsanay howlgalkii dhace ee ceeldheer boqolkii boqol waa soo dhaweynaya oo ku faraxsanahay boqolkii boqol inkastoo maasha allah oona soo gaarsiiyeen anagoo dalka dibadiisa aa ka joogno wadanka aa ka fognahay aan aragnay sawiradii wax walba aragnay wallaahi maasha allah boqolkii boqol wallaahi waa maanta ma qiyaasi karno shucuubteen ma qiyaasi karno qulubteen meesha joogno fahmino maasha allah waa boqolkii boqol waa kumadsiin walaalaha mujaahidiinta meel walba ay joogaan anagana insha allah maraan dheereen u imaan doonaa soomaaliya waa ka qayb qaadan doonaa dilay nafta nagu simo howlgalada waa ka qayb qaadan doonaa dilay nafta nagu simo maraan dheer insha allah
bismillaah dagaalkii ceel dheere wuxuu martigeliyey dhowr dagaalo allah ayaa ku mahadsan sidaa loo xasooqay gaalada baktigooda muslimiinta marka waxaan u dardaarmayaa nasriga iyo guusha way soo socotaa insha allahu tacaala aan isku xirnoono gool iyo gobanimo insha allahu tacaalaa mujaahidiinta hala taageero hala duceeyo ducadna hala badiyo soomaali waxaa ka dhici doona wixii afghanistan ka dhacay oo ka dhici doonaa way soo dhowdahay qariib insha allahu tacaala alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahayaa ku mahadsan jibiyey gaalada runaantii wax cibro qaadasho ugu sugan ayaa ku arkeen ceeldheer iyagoo u imaaday inay ku duulaan nuurka islaamka oo kaashanaya ciidamada mareykanka iyo isotaga gaalada reer galbeedka allah ayaa jibiyey muslimiintana guusha siiyey mar walbana waxay bogaadiyaan been iyo barbagaando indhahooda ayaana lagu tusay tusaalaha dhabta oo kudayashada mudan marka waxaan leenahay duulaanka a waddankeena ku wadaan waad ku daasheene ha kuun goobinina qof guulaystaa ma jiro oo diinta islaamka la dagaalamo mujaahidiintana waxaan leenahay alla subxaana watacaala ha guuleeyo way quluubteenay shaafiyeen waxaan ku faraxnay naga tusiiyeen furimaha dagaalka ceeldheer oo shalay ugu dambeysay mujaahidiinta waxaan leenahay ilaahay ha guuleeyo ilaahay subxaana watacaalana ha ku ayido malaayihiisa waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaan oo balana inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu